bsmi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu calayhi wcala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa suuratu lmu'minuun waana makiya aayaadkeeduna waa boqol iyo siddeed iyo toban aayadood casharka aynu caawa dhiganayno mowduucaadka uu koobsaday waxaa ka mid ah sifaatu lmu'miniina wa jazaa'uhum tilmaamaha ay leeyihiin mu'miniintu iyo abaalmarinta wanaagsan ee la marinaayo qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waxaa kaloo ka mida mowduucaadka dersiga min madaahiri qudrati اllahi fi اlkown wa madaahiri nicamihi calaa cibaadih wa ihbaati اlbacthi muuqaalada iyo madaahirta waaweyn ee tilmaamaya ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa kownka iyo adduunka ka muuqata iyo muuqaalada tilmaamaya nicmooyinka ilaahay addoommadiisa uu ku galladaystay iyo sugitaanka la sugaayo isa soo bixinta dambe iyo bacdiga waxaa kaloo aayaadkan ay ka warameen qisatu nuuxin calayhi salaam nebi nuux qisada ku saabsan ayaa aayaadku ay tilmaameen ama ay ka warameen waxaa kaloo ka mid a qisaska ay aayaadkani ka warameen qisatu huudin wakayrihi calayhim assalaam nebi huud iyo ambiyada kaleba qisas ku saabsan ayaa suuraddu ama aayaadkan caawo ay ka warameen waxaa kaloo ka mid ah qisatu muusa wa haaruun calayhim assalaam qisadii nebi muuse iyo nebi haaruun calayhim assalaam waxaa kaloo aayaadku ka warameen qisatu ciisa calayhi assalaam nebi ciise iyo qisadiisa oo wax laga tilmaamay waxaa mowduucaadka aayaadkan ka mid ah towjiihaatun lilrusul wa bayaanu waxdati caqiidatihim wa dacwatihim talooyin iyo towjiihaad uu rabbi u soo jeediyey rusushii uu soo diray iyo caddaynta la caddeeyey midnimada caqiidadooda iyo dacwadday ku baaqayeen kadib aayaadku waxay tilmaameen ikhtilaafu nnaasi min bacdi rusul markay rusushu u timid ee xaqu soo gaadhay dabadeed inay kala tegeen oo ay firaq iyo kooxo u qaybsameen waxaa aayaadka u dambeeyey rabbi ku tilmaamay bacdu sifaati almu'miniin sifaatkii mu'miniintaee suuraddu ku bilaabantay wax ka mid a ayaa dersiga aakhirkiisana alla ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun allah waxau ihi subxaanah qad aflaxa dhab ahaan waxa u liibaanay almu'minuuna kuwa mu'miniinta ayaa dhab ahaan u liibaanay oo guusha gaadhay aladiina mu'miniintaasoo hum iyagu fii salaatihim salaadooda dhexdeeda khaashicuuna ku khushuucaya oo carabkoodu wuxuu akhriyayo iyo qalbigoodu uu wada socdo qalbiga markaa khushuucdu ay degaysa iyo cabsidu deganaanshuhuna jawaarixdiiyo xubnaha korkooda uu ka muuqanayo oo ruuxa waxaa calaamo iyo tilmaan u ah khushuucda qalbiga sukuunuuljawaarix xubnuhu inay xasilaan qofku kolba inuu ama daymoodo ama kolba uu maradiisa hagaajiyo ama uu xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa badiyo waxay astaan u tahay khushuucda qalbigu inay yar tahay laakiin qalbigu marka uu khushuuco xubnuhuna waa xasilayaan khushuucduna waa ruuxu salaah waa ruuxda iyo nafta salaada iyo dhuuxeed iyo lubigeeda oo la-aanteed salaadaadu aanay muctabarba noqonayn muuminiintu markaa waa kuwaa salaadooda ku khushuucaya waaladiina waa kuwa hum iyagu cani illaqwi hadalka maalaa yacnigeen faa'iide adduunye iyo mid aakhiro toona lahaynna hadalkaana waa kuwa mucriduuna ka sii jeedsanaya laqwiga waxaa la yidhaha waa maa laysa fiihi faa'idatun dunyawiya walaa ukhrawiya waxaan faa'iide adduunye mid aakhiro midna lahayn ee hadal uun iska dhacdhaciyo waxa weeyaan hadal saaqid oon qiimo lahayn ayaa la yidhaha laqwulkalaam waxa aan faa'iidada lahayn hadday waxa aan faa'iidaba lahayn walow dembiba iyuu noqona ma xaaraane hadday kaa ka dheeraanayaan faijtinaabuhum can ilxaraami waalbaatili min baabi alawlaa waalaxraa xaaraanta cad iyo beenta iyo baatilka inay ka fogaadaanna way ka sii habboon tahayba oo dee ninka laqwi ka dheeraaday xaaraanna hadalkeed baddaa waaladiina waa kuwa mu'miniintu hum iyagu lizakaati sakadana faaciluuna samaynaya ibnu kathiir waxa uu yihi tashmalu zakaatayn zakaati almaali waannafs zakada ay samaynayaan labada zakaba waa koobsanaysaa oo zakadii xoolaha laga bixinayey iyo zakadii tahaaradii nafta la tahiraayey oo xoolahooda xuquuqdii lagu lahaa waa ka bixinayaan kaasi waa nafci mutacadi oo u tallaabaya dadka oo dan guud iyo baahida ummadda buuxinaya zakaatu nafsina way samaynayaan oo qad aflaxa man zakaaha daacada iyo wanaagga way ku dadaalayaan dembiga iyo dulmigana way ka durkayaan marka taasi waa zakaatu nafs inay wanaagga samaynayaan xumahana naftooda ka xakamaynayaan zakaatulmaalna xoolahooda xaqii lagu lahaa inay ka bixinayaan waaladiina waa kuwa hum iyagu lifuruujihim xubnahooda tarankana xaafiduuna ilaashanaya ilaa calaa aswaajihim calaa waa bimacnaa min ayuu maxalligu odhanaya ay ilaa min aswaajihim haweenkooda mooyaane oo aanay iyaga ka xafidanayn xubnahooda oo ay waxa weeyaan dee la mucaamaloonayaan aw maa malakat ama waxay hantiday mooyaane aymaanuhum midigyadoodu oo iyagana aanay xubintooda ka xafidayn ee ay u bannaan tahay inay waxa weeyaan la dhaqmaan oo la mucaasharoodaan marka waxaa la tilmaamay sifaadka muuminiinta waxaa ka mid a xubnahooda taranka inay ka xafidayaan xaaraanta haweenkooday xalaasha ku qabaan iyo addoommadooday midigtoodu mulkiday mooyaane fa innahum maxaa yeelay iyagu hayru maluumiina waa kuwa aan lagu canaananayn labada midkood xubintoodu hadday gaadho lagu canaanan maayo faman ibtaqaa haddaba ruuxa doona waraa'a daalika ay khilaafa daalik madkuurkaa la soo sheegay wax ka duwan oon ahayn ruuxa doona inuu yacni waxa weeyaan baahidiisa ku guto fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alcaaduuna waa kuwa waa kuwa xadgudbay oo tacadawu alxalaala ila alxaraam xalaashiibay ka tallaabsadeen oo xaaraan bay u tallaabsadeen ama u gudbeen halkan ilaahay waxa uu tilmaamay xifdiga xubnaha ilaa xaasaskii iyo addoommadii mooyaane marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa dee wax labadaa ka soo hadhay shahwo haddii lagu guto inay xaaraan tahay waxaa ka mid a markaa alistimnaa inuu ruuxu biyaha gacantiisa isaga keeno wa xaaraan oo faman ibtaqaa waraa'a daalika fa ulaa'ika hum alcaaduuna ayay soo gelaysaa dhibaatooyin caafimaad oo fara badanna ruuxa waa dhaxalsiinaysaa marka laga yimaado dembiga u xambaaranayo iyo cuquubada ka dhalan karta if iyo aakhiraba waaladiina waa kuwa muuminiintu hum iyagu liamaanaatihim ammaanooyinkooda iyo wa cahdihim ballantooda raacuuna ilaashanaya waa kuwa ammaanooyinka lagu aaminay iyo ballamaha ay galeenba ilaalinaya ee aan ka baxayn ammaanadu ammaanada ugu weyni waa ammaanada beynaka wa beyna allah adiga alla idiin dhexaysa oo waa adaa'u lwaajibaat wa tarku lmuxaramaat waa in wixii lagugu waajibiye aada samayso wixii lagaa xarimayna aada ka tagto takaaliifta sharciga ee lagugu waajibiyena aada ilaaliso oonad ku xadgudbin waa ammaana beynaka wa beyna allah waxaa kaloo ammaanaadka ah maa beynaka wa beyna cibaadi illaah adigu iyo addoommada ilaahay dee wixii ay isku lagugu aamino ee idindhex yaalla haddii xoolo laguu dhiibto haddii shaqo lagu igmado lagu idhaa sidaa u samee haddii hadal iyo sir lagugu aamino kulluhaa waa ammaanaatun beynaka wa beyna cibaadi illaah inaad ilaalin weydaana khiyaanay noqonaysaa inaad ilaalisaana ammaanadii ood ilaalisay noqonaysaa ood ka soo baxday wahaakada alcahdu ballantuna waa sidaah oo ballanka ugu weyn waa ballanka beynaka wa beyna allah oo towxiidka iyo daacada iyo yacni awaamirta alla ku faray ballanta lagaaga qaaday adoon adduunyadaba iman iyo markii rususha lasoo diray ee nebi walba ummadiisii loo soo diray ballantay kaga qaadeen daacada taasina waa beyna waa beyna beyna allaahi wa beyna alcabd sidoo kale ballamada addoommada dhexdooda dhacaya iyo waxay ku ballamayaan iyaduna waa ballan ay waajib tahay in la oofiyo oo aan la baajin waaladiina waa kuwa hum iyagu calaa salawaatihim salaadahooga yuxaafiduuna ilaashanaya ibnu katiir waxa uu yidhi bada'a bisalaati wa khatama biha wadalika lifadliha sifaadka mu'miniintu ay jannatulfirdows alaclaa ku dhaxlayaan salaad baa lagu bilaabay salaadna waa lagu dhameeyey waa ahmiyadda ay leedahay darteed oo ruuxa haddaad doonto diintiisu halka ay taagan tahay salaadiisu halkay taalla uun ka eeg halka ay salaadu taallaa diintiisuna taalla allah waxa uu yidhi ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alwaarisuuna kuwa dhexlaya wixii la dhexlayay lama sheegin waa litashwiiqi lmukhaatab qofka lala hadlaya si loo jeclaysiiyo talo waa maxay waxaa la dhexlayaa oo ugu hanqaltaago oo u soo jeedsado ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa alwaarisuuna kuwa dhexlaya aladiina kuwaasoo yarisuuna dhexlaya alfirdowsa jannatu lfirdows dhexlaya waa acla aljinaan waa jannada jannooyinka ugu sarraysa nebiguna yidhi sala allahu calayhi wasalam haddaad ilaahay wax weydiisanaysaan fas'aluuhu alfirdows firdowse weydiista mu'minku waa inuu noqdo saaxiiba himmatin caaliya mid hansara leh oo meel soke aan ku qancin hum iyagu fiihaa firdowse dhexdeeda khaaliduuna way ku waarayaan oo meelna uga guuri maayaan jumlada ulaa'ika humul waarisuuna horta salaadaha khushuucda waa la tilmaamo waa muhiimadda ay leedahay ilaalintana waa la tilmaamay oo waxaa soo hoosgelaya wakhtigeedii iyo xuquuqday lahayd oo dhan in loo dhammaystiro waxba laga dhimin ulaa'ika humul waarisuun jumlada ismiyada ah ee labada dhinacba ka macrifada ah ee damiirulfasliguna uu dhexda u dhacay mubtadaha iyo khabarka dhexdooda waxay faa'iideynaysaa dhaxalkan firdowse la dhaxlayo kuwan in lagu koobay oo waa xasri iyo qasri waxay culimmadu markaa yidhaahdeen dee iyadoo waajibaadkii meesha aanay kuba dhammayn oo acmaal fara badan oo muhiima aan lagu xusin sidee haddana loogu xasrinayaa falaaxa asbaabulfalaaxiba kuma dhamme jamalku ishkaalka isagoo ka jawaabaya waxa uu yidhi hadalka alla uu yidhi waaladiina hum liamaanaatihim wacahdihim raacuun ya'tii calaa jamiici alwaajibaat min alafcaali waturuuk wuxuu yidhi hadalka alla uu yidhi ammaanadoodiiyo ballantoodaba waa ilaalinayaan ayaa wixii saaraa oo dhan caam yeelaya wax la sameeyo iyo wax laga tagaba waajib iyo sunnaba wax walba halkaasuu soo gelaya sidaasaa markaa uu ku ansaxayaa xasriga ulaa'ika humul waarisuuna waayo wixii wax lagu dhexlayayba halkan uu ku dhan yaho waxba kama dhinna oo lafdiga cumuumkaa ammaanaadka iyo cuhuudda ayaa wax walba soo gelayaan allah waxau ihi walaqad khalaqna alinsaana min sulaalatin min tiin wallaahi laqad khalaqnaa waanu abuuray alinsaana insaankii waanu abuuray waxaa loo jeedaa abul insaan wa huwa aadam calayhi salaam aabbihii insaanka iyo basharka oo dhan ayaa looga jeedaa waxa weeyaan insaankan wallaahi laqad khalaqnaa waanu abuuray al insaana insaankii oo aadam looga jeedo min sulaalatin wax la soo soocay oo la soo saaray xaggii baa laga abuuray kaa la soo soocay oo min tiinin dhooba ah haddii minta bayaaniye laga dhigo ama min tiinin dhoobo xaggeed laga soo soocay marka tabciidiyo laga dhigo sulaaladuna waa bimacna almasluul oo waa shayga khulaasada ee macnaha shay laga soo dhex bixiye ama laga soo dhex siibe laga soo dhex doorto ayaa sulaalo la ydhaah almasluulu min ashay macnuhu markaa waxa weeye wax dhoobada xaggeeda laga soo soocay oo laga soo doortay baa laga abuuray aadam macnaha waa un khulaaso iyo qeyb ka mida dhoobada ayaa asalka aadam laga abuuray u yahay iyo maadada khalqigiisu humma jacalnaahu ay nasla aadam insaankaa hore aadam hadduu ahaa damiirkani tafiirtiisiibuu ku dhacayaa waayo iyagaa nudfada iyo calaqada iyo mudqada iyo maraaxishan maraya marka damiirka jacalnaahu see jalaaleynkuwa uu tilmaamayo ay nasla aadam waa tafiirtii aadam macnuhu markaa wuxuu noqonayaa suma jacalnaahu dabeed waxaanu ka yeelay ay nasla aadam aadam tafiirtiisii waxaanu ka yeelay nudfatan candhuuf yar waa biyaha yaree manida ah candhuuftaa yaroo fii qaraarin ay mustaqarin meel lagu sugnaado ku jira waa makaankiiyo ilmogaleenkii hooyada eh makaanu sugnaanshahaasoo makiinin weliba la ilaaliye oo allah halkaa ku ilaalinaya summa khalaqnaa dabeed waxaanu ka yeellay annudfata candhuuftaa lasoo sheegay ashani waa cahdiya dikriya oo nudfadii nakirada ahayd ee lasoo xusay lafteedii weeyi marka waa tii summa khalaqnaa dabeed waxaanu ka yeellay khalaqnaana fi lmawaadici halaata waa bimacnaa sayarnaa sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo waayo khalaqadee hal mafcuul bay qaadataa tanise laba mafcuul marka waa bimacnaa sayara allah waxaa yihi uma khalaqnaa dabeed waxaanu ka yeellay annudfata candhuuftii lasoo sheegay calaqatan xinjir yaroo dhiiga oo ilmagaleenka gidaarkiisa ku dhegaysaanu ka yeellay fa khalaqnaa dabeed waxaanu ka yeellay alcalaqata xinjirtaa lasoo sheegay waa cahdi dikriyehe mudqatan cad yar ama waslad yar oo hilibaanu ka yeellay fa khalaqnaa dabeed waxaanu ka yeellay almudqata cadkaa yar ee lasoo sheegayna cidaaman lafa ayaanu ka yeellay fa kasawnaa dabeed waxaanu huwinnay alcidaama lafihi laxmaa hilib humma ansha'naahu dabeed insaankii waxaan u bilownay khalqan abuur aakhare kale oo waa binafkhi ruux ile markii hore abuur nooc kalu ahaa iyo marxalad ka duwan oo nudfo iyo calaqo iyo mudqo iyo laakiin waxa weeyaan maraaxishaa saddexdaa marka uu soo maro ee afartaa bilood ama boqol iyo labaatanka habeen u dhammaadaan abuur kaluu gelayaa oo dee malagii inta lasoo diraa naftii lagu afuufayaa maqaadiirtiisiina la qorayaa ama humma ansha'naahu dabeed insaankii waanu abuuray oo waanu curinay khalqan ay makhluuqan makhluuq xaal uu yahay makhluuqaasoo aakhare kale oo macnaha waa nooc cusub oon dee kii hore ahayn oo ka duwan maraaxishii hore fa tabaaraka allaahu ilaahay baa kor noqday khayrkiisu u batay oo waxa weeyaan weynaaday allahaasoo axsanulkhaaliqiina inta waxjaangoysa ee qadarta ama qorshaysa ka ugu wanaagsan ah khalqiganna waa bimacna taqdiir waayo khalqiga laba macnaa loo adeegsadaa oo mid waxaa la yidhaha waa bimacna aliijaadi min alcadam waxa isagoon jirin in la jirsiiyo wa haadaa mukhtasun billaahi caza wajalla laa yushaarikuhu hayru yacni in waxaan jirin la jirsiiyo oo la abuuro ama la noolaysiiyo waa khasaa'ista rabbi oo alle mooye axad kale wax ma abuuro waxna ma jirsiiyo wax cadam ah laakiin macnaha kale ee khalqigu ay waxa weeyaan samayn karaan ee ku bannaan haddana loo jeedaa waxa weeye waa macnaha altaqdiir qorshaynta iyo jaangoynta iyo qaabaynta oo shayga in la sanceeyo oo siduu ahaa maahae si kale loo bedelo ama loo qaabeeyo waa macna taqdiir jaangoyn iyo qorshayn taasi waa caam oo sida ilaahay wax u jaangooyo ayaa khalqiga laftooduna dee wax u qadaraan waxna u jaangooyaan iyadoo jaangoynta iyo qorshaynta rabbi wax la mid ihi aanay jirin oo laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir marka tani waa tii bimacna taqdiir sidaa darteed buu maxalligu odhanayaa alkhaaliqiina ay ilmuqadiriina kuwa wax jaangooye qadare ee qoondeeya ama qorsheeya uma inakum dabeed idinku bacda daalika ay bacda tilka alatwaar maraaxisha aad soo marteen kadib lamayituuna kuwii dhimanayaa tihiin uma inakum dabeed idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana tubcahuun kuwa lasoo bixinayo oo lasoo saari doonaa tihiin walaqad khalaqnaa wallaahi laqad khalaqnaa waanu abuuray fowqakum korkiinna waxaanu ku abuuray sabca daraa'iqa samooyin toddoba ah daraa'iq waa jamcu dariiq oo samadana daraa'iq waxaa loogu tilmaamay liannahaa turuqu lmalaa'ika sucuudan wa hubuutan waayo waa waddadii malaa'igta markay korayaan iyo markay kasoo daaddegayaanba dee waana degaankoodii cirku wallaahi laqad khalaqnaa waanu abuuray oo fowqakum korkiinna waxaanu ku abuuray sabca daraa'iqa samooyin toddoba ah wamaa kunnaa manaanaan ahaanin ghaafiliina kuwa moogan cani ilkhalqi khalqiga aanu abuuray kuwa mooganna ma nihin oo maamulkooda iyo arsaaqadoodaba waanu ognahay waananu ka warhaynaa waananu maamulaynaa yudabiru lamra min asamaa ama wamaa kunnaa cani ilkhalqi ghaafiliin ay can suquutiha calayhim yacni ma mooganin samadu inay ku soo dhacdo annakaa ka hayna oo ka ilaalinana wa yumsiku samaa an taqa cala alardi ilaa biidnih ilaah baa samada ka haya inay arlada ku soo dhacdo isagoo ogolaado fasaxa mooye wa anzalnaa waxaan ka soo dejinnay min asamaa xagga sare waxaanu ka soo dejinnay maa-aa biyo xagga sare ee daruuraha biyaanu ka soo dejinnay oo biqadarin qorshe iyo qiyaas go-an baanu ku soo dejinnay wamaa nunasiluhu ilaa biqadarin macluum oo xikmatu axkami alxaakimiin xikmadda alle waxay keensanaysaa inaan dee wax yar oon dadka iyo duunyada ku filayna inaanu noqon wax fara badan oo dad iyo duunyo halaagana inaanu noqon laakiin bayna daalik waxaan dhibaatana u geysan dheefna u noqda inuu noqdo ayuu alla ka dhigay subxaanahu wa tacaala fa askannaahu dabeed waxaanu dejinnay biyahaas oonu ku xasilinay fil ardi arlada dhexdeeda wa innaa anagu baa la yidhi calaa dahaabin la tegis bihi biyaha aanu la tagna laqaadiruun kuwa awoodaanu nahay ilaahay waxau yidhi samada aanu yacni waxaan u jeedaa matarka ama roobka aanu daruuraha kaga soo dejinnay qiyaasta go-an badhna waa kaa arlada dul cararaya ee dul soconaya ama laga dhaansanaya ama la cabaya ama baraagtiiyo meelaha la mida gelaya badhna dhulkaa liqayo oo dhulkuu hoosu gelaya laakiin xikmadda iyo raxmadda rabbi waxaa ka mid ah dhulkii hoos uguma aroorin oo ma fogaane meel dhaxaa ilaahay ku sugay oo ku hayaa oo marka la qodo loogu tegayaa ilaan biyuhu arlada gunteeda hadday ku libdhaan ma riig baa gaadhi lahaa mise cid baa soo saari lahayd waa maya laakiin meel dhexe oo qiyaasan baa alla ku hayaa si marka la qodoy la doonto loogu tago loona soo saaro qul ara-aytum in asbaxa maa'ukum gawran faman yaatiikum bimaa'in maciin aayaddaa kale rabbi waa kii kulaa bal waxaad ku tidhaa nebi maxamedow bal iiga warrama haddii biyihiinu noqdaan kuwo gudho oo dhulka guntiisa ku gudho oo hoos u aroora yaa biyo durduroo arlada dul socdo idiin keeni kara oon alla ahayn laa axad markaa fa askannaahu fi l ardi biyaha waxaanu ku xasilinay arlada dhexdeeda oo intaa dusha iyo oogada dhulka aynu ku arkanay aynu ku intifaacnay maahee inta kale dhulka gashay meel dhexoo alla og yahay oo marka la doonayo laga soo saaro ayaa ilaahay ku sugoo ku xasiliyey wa innaa anagu baa alla yidhi calaa dahaabin la tegis bihi biyaha aanu la tagna laqaadiruun kuwa awoodaanu nahay oo haddaanu rabno biyaha gebigoodaba waa la tegi lahayn oo dhulku intuu liqaydaan dibba u aragteen amaba idinkoo biyihii haystooo arkaya ayaa nafcigooda iyo waxtarkooda aanu tegsiin lahayn oo biyihii iyo roobkii oo da-aya ayaa bilaa baraka noqon markaa bihii culimmadu waxay yidhaahdeen bixaqiiqatihi aw binafcih biyaha laftoodaanu la teganaa oo arkiba maysaan ama way idin arkiyo dheeftoodii iyo barakadoodii baanu la teganaa oo waxba idin tari maayaan allah waxau yidhi fa ansha'naa dabeed waxaanu ku abuuray waanu abuuray oo lakum idinka waxaanu idinku abuuray bihi ay bilmaa biyahaas waxaanu idinku abuuray jannaatin beero oo min nakhiilin timir ayo wa acnaabin cinabyo lakum waxaa idinku sugan fiihaa beeraha dhexdooda fawaakihu khudaar kasiiratun fara badan wa minhaa khudaarta xaggeedaana ta'kuluuna wax ka cunaysaan ama wa minhaa beeraha xaggooda ta'kuluuna wax ka cunaysaan marka aqrabu lmadkuurko fawaakihda ama jannaadka ka horaysa labadaba waa saalix marjica damiirka inaad ka dhigto wa shajaratan ay wa ansha'naa lakum bih biyaha waxaanu idinku abuuro idinku soo bixinay shajaratan geed geedda oo takhruju ka soo baxda min tuuri saynaa waxa weeyaan buurta saynaa la yidhaah ama meesha saynaa la yidhaahdo buurta barakaysan ee ku taalla waa dhulka shaame halkaa saynaa buurtaa barakaysan ee ku taalla geed ka soo baxda ayaanu idinku abuuray oo idinku soo bixinay biyahaas tambutu geeddaasoo tambutu soo baxda oo biduhni ay maca duhni saliid la soo baxda iyadoo saliid wadata waa zaytu zaytuun iyo wa sibqin iidaan iyadoo wadata la soo baxda iidaankaasoo lil aakiliina kuwa cunaya u sugnaaday geeddani waa geedka zaytuunka markaa shajaratu zaytuun dee waxay asal u tahay ama bilowgeedu ahaa ama ay ku badan tahay dhulka falastiin iyo ardu shaam marka waa geed barakaysan min shajaratin mubaaraka waxaynu ugu tegi doonaa suuratu nuur waana dhirta yacni saliidoodu cilaajka iyo dawooyinka ugu muhiimsan ay tahay ilaahay baaba baraka ku sheegay intaasaa ugu filan dawooyin ay tahay duhnigu waxa weeyi waa saliidda waxa weeyaan saliid saytuunta ama zaytu zaytuun oo jidhkaa la marsadaa oo waa lagu subkadaa ama lagu dhaashadaa oo cuntada ayaa lagu cunaa oo waa la shitaa sida gaaska oo faynuuska waa lagu shitaa marka biduhni waa saliiddii lagu dhaashanayay ama la marsanayey ama la shidanayeyba wa sibqinna waa iidaamkii oo yacnii roodhidii ama kimistii ama laxooxdii iyo waxyaabaha la midka ah ayaa inta la dhex gashado lagu qoysto sida sooska oo kale iidaam looga dhigayaa oo lagu cunayaa oo maxalligu waxaa odhanayaa wa sibqin lilaakiliina ay iidaamin yusbaqu luqma ay yuqmasu fiih waa iidaam waxa weeyaan luqmadii afka la gelinayey waxa weeyaan lagu qoysanayo la marsanayo ama la dhex gashanayo dabeed la cunayo marka geeddaa zaytuunka saliid bay la soo baxdaa lana marsado cuntadana iidaan la marsado laga dhigto oo lagu cuno wa inna lakum waxaa idinku sugan fil ancaami nicmoolayda dhexdeeda la cibra wax lagu cibro qaatoo lagu waantoobaa idinku sugan nusqiikum cibradu waa maxay waa tan waayo la cibra waa mujmal tafsiilkeedii waa nusqiikum huna alcibra maxalka cibradu waa halkan wa inna lakum waxaa idinku sugan fil ancaami nicmoolayda dhexdeeda la cibratan cibro iyo wax lagu waantoobo oo wax lagu qaataa idinku sugan waa maxay cibradu waa halkan nusqiikum waannu idin waraabinaynaa mimaa kii xaggiisaannu wax idinka waraabinaynaa fii butuunihaa caloolaheeda ku dhex sugnaa oo caanihii saafigaaya ah min baa la adeegsaday oo mimaa waayo nimcoolayda caloosheeda waxaa ku jiraa wada xalaal maaha dee dhiiggii iyo uuskiibaaba dee ka mid a loona dhowaan maayo oo dee xaaraan weeyi marka waxa weeyaan mimaa mintu waxay tilmaamaysaa wax ka mida dee sida caanihii oo kale halkan waa la ijmaaliyaa mimaa fii butuuniha laakiin aayadda kalea sii caddaysay oo wa inna lakum fi lancaami lacibratan nusqiikum mima fii butuunih min bayni farsin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin waxaa idinku sugan nicmoolayda wax lagu cibro qaato oo waa maxay waxaannu idinka waraabinaynaa waxa calooshooda ku jira wax ka mid a oo yacni waxa weeyi uus iyo dhiig dhexdood baannu idinka waraabinaynaa caano saafi ah oo hunguri mar leh oo qofka cabbaya cunaha iyo hunguriga u maraya marka dee xikmatullah yacni midabkoodii dhiig lagu arki maayo urtii iyo uuskii waxa weeyaan laga urin maayo waa caanaha udgoon ee cad halkay ka soo baxeenna min bayni farsin wa damin waa biqudrati illaahi waana min madaahiri lqudra uus iyo dhiig dhexdood baa ilaahay ka soo saaray caanaha sidaas walakum waxaa idinku sugan fiihaa nicmoolayda dhexdeeda manaaficu waxtaro kasiiratun fara badan wa minhaa nicmoolayda xaggeeda ayaa ta'kuluuna wax ka cunaysaan oo sidaad caanahooda u cabbaysaan ayaad cadkoodana u cunaysaan wa calayhaa nicmoolayda korkeeda waa geeliye iyo wa calalfulki doonyaha korkooda ayaa tuxmaluuna laydinku qaadayaa marka dee waa gaadiidkii wakhtigaa iyo xilligaa joogay baa la cabiray oo ilaahay ku galladaysanaya uguna manno sheeganaya addoommadiis waa wixii markaa joogay garanayeen ayaa qur-aanku tilmaamay laakiin aayaadka kalea sheegaya dee waxyaabo kaloo iman doonana alla inuu abuuri doono oo ilaahay waxau ihi walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun ilahay waxyaabuhu idiin wuxuu idiin abuuray fardihii iyo baqlihii iyo waxa weeyaan dameerihii si aa u fuushaan oo gaadiid uga dhigataan iyo qurux ayaa alla idinku abuuray wayakhluqu maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oo maanta aydaan garanayna ilaahay waa abuuri doonaa ilaa qiyaamaha gaadiid kastoo la fuulo halkaasuu soo gelayaa wayakhluqu maa laa taclamuun oo maanta waxa jira cir iyo dhul iyo bad iyo berriba mara wayakhluqu maa laa taclamuun buu soo gelayaa hadduu diyaarad yahay iyo hadduu gaadhi yahay iyo hadduu wax kale yahayba allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmihi reetolkii baanu u diro faqaala dabeed waxau ihi yaa qowm qoomkaygiiow ucbudullaaha ilaahay caabuda keligii maa lakum idinma sugna min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo oo hayruhu an allaah ahayn ee afalaa tattaquun miyaydaan alle ka baqanayn subxaanah faqaala dabeed waxay yidhaahdeen almala-u madaxyaweyntii aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi qoomkiisa ka midii waxay yidhaahdeen waa maalqabeennadiiyo madaxda mala la yidhaah kuwa indhabuuxiska ah kuwaasi waxay yidhaahdeen dacwadda ambiyada kuwa ugu horreeya diidaana waa kuwa danahooga iyagoo ilaashanaya madaxtinimo iyo maal waxay ku yidhaahdeen maa haadaa kani maba ahaanin nuux bay sheegayaane ilaa basharun qof aadamiya mooyaane qofka oo milukum idinka oo kale ah kaasoo yuriidu doonaya an yatafadala inuu iska kiinsaraysiiyo calaykum idinka korkiinna nin doonaya inuu dheeraad idinka yeesho oo idinka sara maro walow shaaa allaahu ilaahay haddii uu dooni lahaa ay irsaala rasuulin macnaha rasuul inuu soo diro rabbi hadduu dooni lahaa la anzala waxa uu soo dejin lahaa malaa'ikatan malaa'ig buu soo dejin lahaa maa samicnaa annaku kumanaan maqal bay yidhaahdeen bi haada arrinkani oo rasuul in la soo diro ah fii aabaa'inaa fii khabari aabaa'inaa aabbayaasha iyo warkoodii waxaan annaku kumanaan maqal aabbayaashayadii alawaliina ee hore waa kelimatu xaqin uriida bihaa baatil xujana aanu noqonayn dhinac waa ka run oo dee aabbayaashoodii hore wixii qowmu nuux ka horreeyey dee waxa weeyi rusul looma dirin waayo looma baahanba oo ibnu cabbaas waa kii lahaa kaana bayna aadama wa nuuxin casharatu quruunin kulluhum cala alislaam aadam iyo nebi nuux waxa u dhexeeya toban qarni oo kulligood islaamka iyo tawxiidka ku toosnaa marka kaana annaasu ummatan waaxida fabacata allaahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin dadku markii hore ummad keliyay ahaayeenoo tawxiidka ku midaysan laakiin markay iskhilaafeen ayaa rususha loo soo diray oo nebi nuux ugu horeeyo marka markay leeyihiin aabbayaasheedii hore kumaanaan maqal waa runoo looma dirin oo iyagaa ugu horreeyey laakiin dee xujo u noqon mayso markii hore waaba la toosnaa oo tawxiid baa lagu midaysnaa oo rusul in la diro looma baahanba iyaguse markay leexdeen baa nebi nuux loo soo diray in huwa ilaa rajulun bihi jinna waxay yidhaahdeen in huwa ay maa huwa ninkani maba ahaanin ilaa rajulu nin mooyaane kaasoo bihi isaga uu kusuga ay ku sugan tahay jinnatun waali ee fatarabasuu suga bihi isaga xataa xiinin ilaa wakhti iska suga waa dhiman doonaa kuwii ka horreeyba siday u dhinteene qaala waxau yidhi markaa nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii ii hiiliyo ii gargaar oo bimaa kadabuunii ba'du waa sababiyo maaduna waa mastariyo ficilkana master baa laga keeniye ay bisababi takdiibihim iyaaya beenintay i beeniyeen sababteeda allahayow iigu hiiliyo ii gargaar fa awxaynaa dabeed waxaan u waxyoonay ilayhi nebi nuux an isnac ay isnac samee alfulka doonida samee biacyuninaa ilaalintayada iyo aragtidayada ku samee annagoo indhahayaga kugu ilaalinayna oo kugu arkayna ay bimar'a minaa wa xifdina ilaalinta indhahayaga aanu kugu ilaalinaneennu kugu arkayno ku samee doonida wa waxyinaa iyo waxyigayaga oo annaga ilhaamka aanu kugu ilhaaminayno sidaad u sancaynayso ileen farsamo yaqaan hore ma ahayd marka waxyigana waxa weeye ilhaamka lagu ilhaaminayo ee la waafajinayo sida uu u sancaynayo doonida ileen hore uma aqoone marka ilaalintayada iyo ilhaamkaanu kugu ilhaaminayno doontaa ku samee fa idaa jaa'a markuu yimaado amrunaa arrinkayaga aanu halaagga ummaddan ama qowmkan aanu amraynaa markuu yimaado halaagoodu amarkii aanu amranay oo wafaara uu soo fatahu soo butaaco attanuuru moofadii khabaaska ama ninka yacni dee duba roodhidaiyo waxa la midka ah moofaduu wax ku dubayee dabka looga bartay biyuhu markay ka soo butaacaan ee ka soo burqadaan fasluk markaa geli fiihaa doonta dhexdeeda min kullin marka waxaa la yidhi wafaara tannuuru waxay calaamad ugu ahayd nuux calaa majii'i alcadaab kolka cadaabkii waa yimid kolkaad aragto moofadii dabka looga bartoo biyo ka soo butaaceen amarkii halaagu waa yimida markaa ku dhaqaaq doonida inaad dadka ku gurto fasluk markaa geli nuuxow fiihaa doonida dhexdeeda min kullin makhluuq dhammaantii waxaad ka gelisaa zawjayni lamaane yacni laba nooc oo lab iyo dhadiga ithnayni oo laba ah inay laba yihiin zawjayn baa laga fahmo musanna ahe itnaynina waa ta'kiiduun marka makhluuq kasta laba nooc oo lab iyo dhadiga ka geli oo yacni makhluuqaadkii waxa weeyaan dugaag iyo xayawaanaad iyo noolo oo dhan waxa weeyaan mid walba lab iyo dhadig ka geli ilaa inay tafiir go-aan oo halkaa ku baaba-aan la dooni maayo waa inay baaqi noqdaan wa ahlaka waayo halkaa wixii lasoo saaray uunbaa dee ka baaqi noqday adduunyada wixii kale waa dabar go-een oo xagga aadamahana waa tafiirtii nebi nuuxuun oo noolayaashii bani aadamkii kale la socday waxba kama baaqi noqon wa jacalnaa duriyatahu hum lbaaqiin intuu nuux dhalay uunbaa laga tafiiran yahay duufaanka dabadii noolaha kalena intii uu halkaa saaray labiyo dhadigba ayaa nool ilaa yowmina haada sidaasaa loo yidhi markaa fasluk waxaad gelisaa fiihaa doonida dhexdeeda min kullin makhluuq kasta xaggiisa waxaad ka gelisaa zawjayni yacni noolo kasta laba nooc ka geli oo itnayni laba ah waa lab iyo dhadig mid walba lab iyo dhadig nooc walba waxaad ka doorataa lab iyo dhadig wa ahlaka ehelkaagana geli ilaa man mid mooyaane kaasoo sabaqa uu hormaray calayhi korkiisa alqowlu hadalkii cadaabka ciddii hadalka cadaabku u hormaree mutaysatay in la ciqaabo mooyaane oo minhum ehelkaaga ka mid ah walaa tukhaaibnii hana igala hadlin fi ladiina fii shani ladiina kuwii arrinkooda dalamuu dulmiga falay waayo inahum iyagu muqraquuna waa kuwa la qarqinayo oo biyaha lagu baabi'inayo faida stawayta markaad ku ekaato anta adigu nuuxow iyo waman cidda macaka kula socotaa cala lfulki doonida korkeeda faqul waxaa tidhaa alxamdu mahad lilaahi allah iska leh aladii allihii najaana naga badbaadiya min alqowmi qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd waqul waxaana tidhaahdaa cinda nusuulika min alfulki markaad doonta ka degayso rabbi rabbigayow anzilnii ideji munzalan ay inzaalan dejin waa marka master laga dhigo ama rabbi rabbigayow anzilnii ideji munzalan makaanu degitaan meel la dego waa marka ismu makaan laga dhigo meeshaasoo mubaarakan la barakeeyey ama degitaankaasoo la barakeeyey waanta adiguna allahayow khayruulmunziliina inta wax dejisa ka u khayrka badan baa tahay inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay min alinjaa'i waalihlaak ee badbaadinta nuux iyo inta raacdaya iyo halaagidda qoomka intoodii kale arrinkaa la soo sheegay ee badbaadinta iyo halaagaaba dhexdooda waxa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaato oo astaan iyo calaamad u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa kaamilka ah wain kunnaa lamubtaliina intu waa mukhafafa min ahaqiila isamkeeduna waa damiiru shani maxduufe wain ay wainahu waina alamra washana xaalkii arrinku waxa uu yahay kunnaa waxaanu ahaanay lamubtaliina kuwa imtixaamay qowmu nuux oo rasuulka nuuxeennu u diray ku imtixaanay dabeed markii ay beeniyeen ay rumayn waayeenna cuquubo iyo masaa'ib la mariyey waxaa kaloo lagu fasiri karaa inta naafiye oo wain kunnaa ay maa kunnaa mabaanaan ahaanin lamubtaliina ay ilaa mubtaliina kuwaa kuwa imtixaamay mooye wax kale mabaanaan ahaan marka laamtuna waxay noqon bimacnaa ilaa haddii inta naafiye laga dhigo oo wain kunnaa ay wamaa kunnaa lamubtaliina ilaa mubtaliina mabaanaan ahaanin wax kale kuwa kuwa imtixaamay mooye wax kale maanaan ahaanin allah waxau ihi uma ansha'naa dabeed waxaanu curinay ama abuuray min bacdihim qowmu nuux dabadood qarnaa ummad aakhariina oo kale marka waxaa la yidhi waa qowmu caad oo nebi huud loo diray waayo qoomkaasi huud loo diray qowmu caad waxaa la yidhaha waa caadun iluulaa culimmada qaarna waxay yidhahdeen waa reer hamuud oo nebi saalix loo diray oo waa caadun ithaaniya laakiin sida raajixa waa in la yidhaahdo waa waxaa caad iyo hamuud horreeye caad oo waxaaba la yidhahdee caadun iluulaa caadun iluulaa kuwan kalena caadun ithaaniya waa reer hamuude marka waxa weeye qarnan aakhariina waa ree caad ummad kalaanu ree nebi nuux yacni qowmu nuux dabadood ummad kalaanu abuuray waa ree caadi fa arsalnaa dabeed waxaanu diray fiihim dhexdoodaanu u diray rasuula rasuul baanu u diray waa nebi huuda oo minhum iyaga ka mid ah maxaanu la diray rasuulka an icbudu llaha ay ucbudu llaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo hayruhu oon allahayni idinma sugne afalaa tattaquuna miyaydaan rabbi ka baqanaynin wa qaala waxay yidhahdeen almalow madaxyaweyntii oo min qowmi qoomkiisii ka midii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniye biliqaa'i alaakhira aakhira la kulankeedana beeniye oo wa atrafnaahum aanu ugu nicmaynay fi lxayaati addunya nolosha tan adduunyadana aanu ugu nicmaynay waxay yidhaahdeen maa haada waa maquulu lqowlki wa qaalada maquulkeedii ilan qaalo maquuliye faacilun bay qaadataa marka maquulkii waa maa haada maquulkuna waa waxa lagu qowle la yidhi halka mafcuulka ugu jiraa maquulku marka waxay yidhaahdeen maa haadaa kani maba ahaanin huud iyagoo sheegaya ilaa basharun qof aadamiya mooyaane kaasoo midlukum idinka oo kale ah kaasoo yaakulu cunaya mimaa kii xaggiisa wax ka cunaya ta'kuluuna aad ka cunaysaan idinkuwa minhu xaggiisa oo yashrabu cabaya mimaa kii xaggiisa wax ka cabaya tashrabuuna idinna aa ka cabaysaan walain atactum wallaahi lain atactum haddaad adeecdaan basharaa qof bani aadama oo midlakum idinka oo kalea inakum idinku idan wakhtigaa haddaad adeecdaan la khaasiruuna kuwa khasaaraatihi ayacidukum ma wuxuu idinku hanjabayaa oo idinku goodiyayaa annakum idinku idaa midtum markaa dhimataan oo kuntum ahaataan turaaban ciid iyo wacidaaman lafo annakum idinka mukhrajuuna in laydinsoo bixinayo miyuu idinku goodiyayaa hayhaata waa fogaaday hayhaata wuu fogaaday limaakii tuucaduuna laydinku goodiyayaa waa ismu ficil maadi oo bimacnaa bacuda in hiya ay maa hiya noloshu mabay ahaanin ilaa xayaatunaa noloshayadan addunyaa ee liidatee adduunye mooyaane nolol kaloo ka dambaysaa maba jirto namuutu waanu dhimanaynaa wa naxyaa waananu noolaanaynaa wamaa naxnu manaanaan ahaanin bimabcuuhiina kuwa lasoo bixin doonana maba nihinba marka waxaa lagu fasiray namuuta wa naxya in la yidhaha wowdu tartiib maba faa'iideynayso macnuhu waa naxya waa namuut oo dee wamaa yuhlikunaa ila dahru zamankuunbaana halaagayo waanu noolaanaynaa waananu dhimananaa ama yamuutu bacdunaa wa yaxyaa bacdunaa barhkayo waa dhimanaya barhna waa noolaanaya waa laysweydaaranayaa uun ama yamuutu labaa wa yaxya alabnaa aabbayaashii horunbaa dhimanaya oo inamadaa bedelaya oo sii noolaanaya intaba waa la yidhi waxay uun diidan yihiin nolol dambe tan adduunye mooyaane allah waxau yihi isagoo ka warramaya nimankaa warkoodiibaa weli socday waa calaa sabiili alxikaaya hadalku marna waa calaa sabiili alxikaaya marna waa ibtidaa'an min allah in huwa ilaa rajulun iftaraa weli waa xikaayadii warkoodaa laynooga warramaya oo waxay yidhaahdeen in huwa ay maa huwa ninkani maba ahaanin ilaa rajulun nin mooyaane wax kale ma ahaanin ninka oo iftaraa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadibaa been wamaa naxnu anakuna maanaan ahaanin lahu isaga bimu'miniina kuwa rumaynaya qaala waxau idhi markaa nebigii rabbi yaa rabbi rabbigayow unsurnii ii kaalmeeyow ii gargaaro bimaa kadabuuni bisababi takdiibihim iyaaya beenintay beeniyeen sababteeda allow iigu hiili qaala rabbi waxa uu ku yidhi camaa qaliilin wax yar zaman yar dabadii layusbixunna wallee waxay ahaan doonaan oo ay ahaan doonaan naadimiina kuwa qoomamooda oo ka murugooda waxa ku dhaca fa akhadathum dabeed waxaa qabatay assayxatu qayladiibaa bilxaqi xaq ku qabatay fajacalnaahum dabeed waxaanu ka yeelay gusaa'an daad xoor wax baaba-ay oo burburaannu ka yeelloon qiimay iyo wasni toona lahayn fa bucdaa fogaansho ayaa lilqowmi qoladii u sugnaaday qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd humma ansha'naa dabeed waxaanu abuuray min bacdihim kuwaa dabadood quruunan ummado aakhariina kale qowmu luutin wa shucaybin wa saalixin wa ibraahiima wagayrihim allah waxau ihi maa tasbiqu kama hormarto min ummatin ummad ina ajalaha muddadeeda wamaa yasta'khiruuna kamana dib dhacdo walikulli ummatin ajal faidaa jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ummad walba iyo cid walba ajal loo qoondeeyo inay dhaafayn bay leedaho daqiiqad iyo ilbidhiqsi toona kama horraysa kamana dambayso humma arsalnaa dabeed waanu soo diray baa alla yidhi rusulanaa rususheedii ayaanu soo diray tatraa ay mutataabiciina xaal ay yihiin kuwa israacraacsan oo isdaba jooga oo kullamaa maata nebiyun khalafahu aakhar mar kastoo nebi meesha ka baxo ama uu dhinto dee mid kalaa soo weydaaranaya kullamaa jaaa ummatan kullamaa jaaa mar kastuu u yimaado ummatan ummad rasuuluhaa rasuulkeedu uu yimaado kadabuuhu waa beeninayeen fa atbacnaa dabeed waxaanu raacinay bacdahum barhkooda ayaanu bacdan barhka kala raacinay ay fil ihlaaki halaagiddaannu halaagano ayaanu isaga dabageyno aanu barhba barhka kale aanu raacinay wa jacalnaahum waxaananu ka yeelay axaadiida sheekooyin fa bucdaa fogaansho ayaa liqowmin qola u sugnaaday kuwaasoo laa yu'minuuna aan rumayneyn allah waxau yihi waxaanu ka yeelay axaadiid wax lagu sheekaysto war baa ka hadhay kuwii sidaa ahaa waa baaba'een yacni atharan bacda cayn wax laga sheekeeyey noqdeen uma arsalnaa dabeed waxaanu diray ba alla yihi muuse nebi muuseyo wa akhaahu walaalkii haaruuna haaruun biaayaatina aayaadkayagii baanu la diray waa mucjizaadkii sagaalka ahaayee la siiyey iyo wa sultaanin xujo ayaanu la diray xujadoo mubiinin cad lababa waa la yidhi oo in la yidhaahdo cadafkani waa cadfu tafsiir uun oo biaayaatina iyo sultaanin mubiin waa isku mid laakiin waxaa la ysugu cadfay sidii wax kala duwan oo kale maadaama macnuhu isku midba ha noqdee lafdigu kala duwan yahay oo biaayaatina waa mucjizaadkii sagaalka ahaa wa sultaanin mubiinna waa isla mucjizaadkii uun oo asultaan lmubiin huwa alaayaatu tiscu waa sagaalkii aayadood ama waxaa lagu fasiray in la yidhaahdo sultaanin mubiin waa aayaadka kuwii ugu mudnaaye ugu muuqashada badnaay oo alyadu walcasa gacantii caddaanaysay iyo ushii maska noqonaysay uma arsalnaa dabeed waa diray muuse nebi muuse iyo wa akhaahu walaalkii haaruuna haaruun biaayaatina mucjizaadkayagii baanu la diray iyo wa suldaanin xujo mubiinin cad ilaa fircawna fircoon xaggiisaanu u diray iyo wa malayihi madaxyoweyntiisii fastakbaruu dabeed waa iskibriyeenoo waa isweyneeyeen wa kaanuu waxaanay ahaayeen qowmaa qolo caaliina sarreeyo oo arlada isku sarraysiiyo oo iskibriya fa qaaluu waxay yidhaahdeen anuuminu ma waxaynu rumaynaynaa libasharayni laba qof oo midlinaa innaga inala mid ah oo wa qowmuhumaa qowmkooduna waa reer bani israa'iila lanaa innaga caabiduuna kuwa inoo adeegaya oo inoo hoggaansan oo aynu addoonsanayna ay yihiin qoomkooduna ma laba nin oo qoomkoodiina aynu addoonsanno ayaynu rumayn ayay isku yidhaahdeen fircoon iyo qoomkiisu fakadabuuhumaa dabeed waa beeniyeen muuse iyo haaruun fa kaanuu dabeed waxay ahaadeen fircoon iyo qoomkiisu min almuhlakiina kuwa la halaagay ee waxa weeyaan la baabi'iyey wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay muusa nebi muuse alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay lacallahum yahtaduuna likay yahtaduu si ay ugu hanuunaan reer banu israa'iil wajacalnaa waxaanu ka yeelay ibna maryama ina maryama waa nebi ciise iyo wa ummah hooyadii maryamaba waxaanu ka yeelay aayatan calaamad iyo astaan lagu aqoonsado ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa kaamilka ah jalaaludiin almaxalli waxau ihi lam yaqul aayatayni lianna alaayata fiihimaa waaxidatun wilaadatuhu min gayri faxlin lama odhan wajacalna bna maryama wa ummahu aayatayni ina maryama waa ciise iyo hooyadii laba aayadood baanu ka yeelay lama odhan ee waxaa la yidhi in aayad keliyaanu ka yeelay waayo aayadda iyo mucjisada ku sugani waa mid keliyahoo waa dhalashadu aabbala-aan ciise ku dhashay marka mucjisada ciise ku sugan iyo ta maryamo ku suganba waa isku mid oo waa alwilaadatu min gayri faxlin maryami waxay ciise ku dhashay yacnii aabba la-aantii iyagoon rag kulmin ciisena wuxuu ku dhashay aabba la-aantii oo hooyo unbaa waxa weeyaan dhashay marka dee aayaddu waa middaa keliya labadoodaba aayad iyo astaan iyo mucjiso weyn u ah sidaasaa aayatan loo yidhi oo aayatayni loo odhan waayo wa aaweynaahumaa waxaanu u soo dhoweynay ciise iyo hooyadii maryama ilaa rabwa meel taagsinoo taaga meeshaasoo daati qaraarin sugnaansho u saaxiib ahoo meel lagu sugnaadoo la degi kara ah wa maciinin iyo biyo durdura u saaxiib ah meel taagsina oo sugnaansho iyo biyo durdura u saaxiiba ayaanu ku soo dhoweynay baa alla u yidhi subxaanah yaa ayuha arusulu kuluu min atayibaati wacmaluu saalixaa yaa ayuha arusulu waa towjiihaadka iyo talooyinka rabbi uu siinaya rususha allah waxau ihi yaa ayuha rusulu rusushiiyey kuluu cuna min atayibaati waxyaabaha wanaagsan ee xalaashaa xaggooda wax ka cuna oo wacmaluu sameeya saalixan ay camalan saalixa camal wanaagsanna sameeya waayo innii anigu bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun kii ogaal badan baanahay inaan ogahayna waxa ka dhalanaysa inaan idinku abaalmariyo oo jazaa iyo thawaab idin siiyo xadiidkii muslim waxaa ku sugnaa min xadiidi abi hurayra wa in allaha amara yacni ilaahay inuu amray rususha wixii uu muuminiinta amray in allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba wa in allaha amara almu'miniina bima amara bihi lmursaliina nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay waa mid wanaagsan oo tayib ah mana aqbalo wax wanaagsan oo tayiba mooye wax khabiisa ma aqbalo ilaahay wuxuu amray dadka mu'miniinta ah wuxuu amray rabbi waxa uu rususha amray oo allah waxau ihi yaa ayuha arusulu kuluu min atayibaati wacmaluu saalixa muuminiintana waxa uu ku yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum marka wixii rususha la amray ayaa mu'miniintana la amray kadib nebigu waxa uu sheegay nin safar ka dheeraynayo safar dheer ku jira oo boodh badan oo basaas badan gacmaha kor u taagayo yaa rabbi yaa rabbi loo ducaysanaya laakiin ninkaasi wuxuu cunay iyo wuxuu cabbay iyo wixii lagu anqariyey iyo waxa uu xidhan yahay intuba waa xaaraan marka fa annaa yustajaabu lahu sidee loo aqbalayaa la aqbali maayo waayo waa min mawaanici alijaaba ruuxu inuu xaaraan cun noqdo waa waxyaabaha ducada in la aqbalo diida ama ka hor yimaadee ka xijaabaya allah waxau ihi wa ina haadihi tani yacni milladani islaamku ay millatukum alislaamiya ummatukum diintiinni weeyi ummatan xaal ay tahay diin diintaasoo waaxidatan keli ah yacni ambiyadii iyo rusushii baa laleeyahay miladan islaamku waa miladiinnii oo waa milad midaysanoydaan ku kala duwanayn oo kullu rusul miladda islaamkae towxiidkay ku wada toosnaayeen oo furuucda hoose camaligunbay ku kala duwanaayeene laakiin asalka guud ee towxiidka waa ka midaysnaayeen kulligood rusushii rabbi uu soo diray allah markaa waxau ihi waina haadihi tani oo miladani islaamka ah ummatukum waa diintiinii islaamka ummatan xaal ay tahay diin diinta oo waaxidatan keli ah waana aniguna rabbukum rabbigiin baani fattaquunii iga cabsada waxaa kaloo lagu fasiray ummada bimacna alaa'ima oo in la leeyahay waina haadihi ambiyadan iyo rusushan lasoo sheegay ummatukum ay a'immatukum waxa weeyaan imaamiyadiinnii iyo hormoodkoo yacni kuwii hormoodka iyo hoggaanka ku-dayashada mudan kuwii idin ahaa weeyaan kuwani waana hoggaanka keliya inaad ku hanuuntaan ay habboon tahay taana waa lagu fasiray macnaha midnimada diinta iyo xaqa aayaddan waxay nagu soo martay fii suurati alambiyaa oo halkaasaynu kusoo fasirnood uga noqon allah waxau ihi fataqatacuu dabeed waa kala tegeen ay fatafaraquu sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo fataqatacuu ay fatafaraquu waa kala tegeen nimankii ahlu kitaabku ee ambiyada iyo rusushaa loo diray amrahum ay fii amrihim arrinkoodii diinta ee beynahum dhexdooda ahaa way ku kala tegeen oo amarkani waa arrinkii diinta marka fii sha'ni amrihim uddiini beynahum arrinkoodii diineed ee dhexdooda ahaa waa ku kala tegeen oo qoloba dhinac bay ula dhaqaaqday zuburan xaal ay yihiin koox koox oo ay kooxa u qaybsameen oo kullu xisbin koox waliba bimaa ladayhim waxa agtooda ahaaday farixuuna kuwa ku faraxsan ay yihiin oo la dhacsan fadarhum haddaba nebi maxamed oo isaga ta kuwan gaaladan ree maka fii khamratihim baadidooda dhexdeeda kaga tag xataa xiinin ilaa wakhti laga gaadhayo ilaa inta geerida ay ka gaadhaysa ay ka dhimanayaan aslulkhamra biyaha yacni ku qariya ee qofku uu muquurtay yacni uu ku qarsoonaado ayaa khamrada la yidhaah marka waa baadida ay dhexdeeda ku muquursan yihiine qarisay tin iyo cidhibba ayaa loo jeedaa fadarhum isaga tag fii khamratihim baadidoodaa dhexdooda ay muquursan yihiin kaga tag xataa xiinin ilaa wakhti laga gaadhayo inta ajashoodu ay ka gaadhaysaa ayaxsabuuna oma waxay u malaynayaan anna maa inka numiduhum aanu u siyaadinayna bihi maaga oo min maalin xoolaa iyo wa baniina inamo ma waxay moodayaan waxaanu u kordhinano amwaal iyo ubadba nusaaricu inaanu ugula degdegayna lahum iyaga fil khayraati khayraadka bal iskaba dhaaf arrinku inuu sidaa yaho sidaa maahee laa yashcuruuna ma dareensano oo garan maayaan arrinkani inuu yahay istidraaj seeta dheerayn iyo sabaansabid lagu sabaansabayo si hal mar loo qabto si kada ah arrinku sidaa inuu yahay garan maayaan oo waxabay moodayaan caqlixumadooda kol haddii adduunkii ubad iyo amwaalba lagu siiyey khayrkaanu samaynay adduunkaanu ku mutaysanno ku ka wanaagsanna aakhiruu nooga horeeya ayay yidhaahdeenoo caqlixumadooda adduunyo ayay aakhiro uga qiyaas qaateen wax laysku qiyaasana maaha adduunyo iyo aakhiro allah waxau ihi ina aladiina kuwa hum iyagu min khashyati rabbihim rabbigooda cabsidiisa darteeda mushfiquuna la cabsoonaya kuwa cabsi iyo weyneyn alle darteed la baqaya ee cadaabka ka cabsoonaya ee rabbi ka baqaya iyo waladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa yuuminuuna rumaynaya iyo waladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna aan cibaadadiisa cid kale la wadaajinayn iyo waladiina kuwa yu'tuuna bixinaya maa aatow waxay bixinayaan walxaal quluubum qalbiyadoodu wajilatun ay cabsoonayaan maxay u baqanayaan waa cillada iyo sababtee annahum liannahum waaye iyagu ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa raajicuuna kuwa u noqonaya inay yihiin kuwa sidaa samaynaya ulaa'ika kuwaasi usaaricuun halkaasuu khabarka inaad dhacaya intaa horoo dhan way isku cadfanayd oo khabarku ma dhicin oo kuwa sidaa samaynaya ee sidaa samaynaya ee sidaa samaynaya hee ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraat kuwaasaa khayraadka ku degdegaya jamaaludiin alqaasimina maxaasinu ta'wiilka wuxuu ka odhanayaa aayaddan markuu fasiraayo waithaaru kalimati fii calaa kalimati ilaa liliidaani biannahum mutaqalibuuna fii funuuni alkhayraati laa annahum khaarijuuna canha mutawajihuuna ilayha biariiqi almusaaracati wuxuu yidhi ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati inta badan saaraca iyo saabaqada waxay ku tallaabaan ilaa oo waa xagga loo degdegayo marka halkan lama odhan sidaad arkayso yusaaricuuna ila alkhayraat xaggii khayraadkay u degdegayaan lama odhan laakiin waxaa la yidhi yusaaricuuna fi lkhayraat fiiduna wax lagu dhex jiray tilmaantaa waxaa la yidhaha daraf iyo madruuf macnaheeduna waa darfiyo marka khayrka dhexdiisay ku degdegayaan marka wuxuu imaamku yidhi jamaaludiin alqaasimi waxa maanta kelimada fii looga doorbiday kelimadii ilaa si loo ogeysiiyo khalqiga iyo dadka in kuwan la tilmaamayaa ay noocyada khayrka dhexdiisa ku gadgadoomayaan yacni khayrka dhexdiisii ayaa khayrba khayr u dhiibayaa oo ay ku dhex gadgadoomayaan laakiin ma aha inay khayrka ka baxsan yihiin oo bannaanka ka joogaan oo laakiin xaggiisa ay u soo socdaan ay u soo degdegayaan oo farqi baa u dhaxeeya waxaanad weli gaadhin ood ku sii socoto iyo waxaad kuba dhex jirto ood ku dhex degdegayso marka macnuhu waxa weeyaan baa uu yidhi khayraadka kama baxsanee way ku dhex jiraan laakiin dhexdiisay ku degdegayaan oonay cidi uga horreynay oo dee iyadoo masaajidkii lagu jiraa ayaa la kala horreeyaa soo maaha safka horeba waa loo kala horreynayaa marka khayrkii waa ku dhex jiraan wayse ku dhex degdegayaan oo way u horreynayaan oo lagama horreeyo allah waxa uu yidhi ina aladiina kuwa hum iyagu min khashyati rabbihim rabbigood cabsidiisa darteed mushfiquuna baqanaya iyo waladiina kuwa hum iyagu biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa yu'minuuna rumaynaya iyo waladiina kuwa hum iyagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna cidna aan cibaadadiisa la wadaajinayn iyo waladiina kuwa yu'tuuna bixinaya maa aatow waxay bixinayaan halkan yacni waxaa soo gelaya maa aatow min alsadaqati waalacmaali saalixa sida jalaaludiin almaxalliba uu tilmaamayo waxay bixinayaan ee ama sadaqa ay xoolaha ka bixinayaan ah ama acmaasha wanaagsan ee saalixay samaynayaan labaduba yacni waxay ku dhacaysaa waladiina yu'tuuna maa aatow waa kuwa ama sadaqaad iyo sakooyinka bixinaya camalada wanaagsanna samaynaya iyagoo qalbiyadoodu ay baqayaan oo maxay u baqayaan waa cilo eh annahum liannahum ilaa rabbihim raajicuun waayo dee ilaahay xaggiisa u noqonayaan kuwaasaa khayrka dhexdiisa ku degdegaya on looga horreyn oo dadka ugu horreeya saxiixu sunani tirmidi waxaa ku sugan xadiidka caaisha inay tidhi rasuulka waxaan idhi yaa rasuula allah waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila ahum aladiina yashrabuuna alkhamra wayasriquun ma kuwa khamrada caba ee waxada ee dembiyada sameeya qaala laa yaa binta sidiiq wuxuu yidhi maya ina abibakr sidiiqay walaakinahum aladiina yasuumuuna wayusalluuna wayatasaddaquuna wahum yakhaafuuna anlaa yuqbala minhum ulaa'ika aladiina yusaaricuuna fi lkhayraat waxa weeyaan buu yidhi kuwa iyagoo soomaya oo salaadaya oo sadaqadaysanaya oo rabbi ka baqanaya haddana wadnaha farta ku hayee ka baqanaya inaan laga aqbalin kuwaas waa kuwa khayrka dhexdiisa ku degdegaya waladiina kuwa yu'tuuna bixinaya maa aatow waxay bixinayaan walxaal quluubuhum qalbiyadoodu wajilatun ay baqanayso waayo annahum liannahum maxaa yeelay iyagu ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayaa raajicuuna ay u noqonayaane kuwa sidaa samaynaya ulaa'ika kuwaasi yusaaricuun way degdegayaanoo fi lkhayraati khayraadka dhexdiisay ku degdegayaan oo walxaal baanay degdegayaan hum iyagu lahaa khayraadkaasi saabiquuna ay u hormarayaan un cidi uga horraynayn jacalana allahu min asaabiqiin wallahu aclam